بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan ishmac cabdulwahaab lahaa inagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bn cabdilcasiis al sheikh weli baabkii koowaadaan ku jirnaa baabu macrifati illahi waliimaani bih in alla la aqoonsado lana rumeeyo xadiidkii saddex iyo tobanaad wuxuuna ku saabsan yahay gaalku haddii uu wax xasanaada uu sameeyo adduunkan oo uu alle ugu dhowaanayo inuu adduunka ka faa'iidaayo aakhiro laakiin aan waxba u jirin qofka muuminkaa laakiin alla uu u kaydinaayo xasanaadkiisii adduunkiina wax wanaagsan iyo risqi wanaagsan la siinayo oo loogu gudaayo waxayna daba joogtaa uun naxariistii alle waasica ahayd iyo cadaaladii alle inay dhammaystiran tahay oo aanu alla qofna dulminayn marka xadiidka saddex iyo tobanaad anas ibnu maalik wuxuu leeyahay qaala rasuulu llaahi sala alla alay slam ina alkaafira idaa camila xasanatan ucima biha tucmatan min addunya gaalku haddii uu camal wanaagsan uu sameeyo oo uu alle ugu dhowaanayo culamada qaarkoodna waxay ku qaydaan oy ku xiraan in camalkaasu aanu niyo u baahnayn sida in rixmka la xiriiriyo oo kale sadaqo lala baxo oo kale qoor la xoreeyo oo kale qof aad marti qaaddo oo kale khayrkii oo duruqdiisii aad fududayso iyo wax la mid ah laakiin taa waxaa ka duwan haddii gaalku uu wanaag hore uu sameeyey laakiin uu suu islaamo islaamnimadaasna uu ku dhinto wixii uu markii uu gaalka ahaa samayn jiray aakhiro ajir buu ka helaa sababtoo nin saxaabiya ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi aslamta calaa maa salafa laka min khayr waxaad ku islaamtay wixii kuu hormaray oo khayr ah waa xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen aslamta calaa maa salafa min khayr waxaad ku islaamtay wixii kuu hormaray oo khayra yacni khayrkaadii hore lagaa dayici maayo marka haddii uu xasano uu sameeyo ucima biha tucmatan waxbaa lagu siiyaa maal iyo wax la mid ah adduunyadan tucmatan min addunya wax macnaha adduunyadii ka mid ayaa lagu siiyaa marka sababta uu ku waayey aakhiro inuu waxhelo waa mahay iimaankii baa ka maqan oo iimaanku waa shardi laakiin haddana lama dulmiyin oo adduunyayaa loogu soo hormariya wixiisii wa ama almu'minu qofkii muuminka ahaa fa ina allaha yadakhiru lahu xasanaatihi fi alaakhira wixii xasanaad uu alle ugu dhowaanayay adduunkan uu sameeyey aakhira loogu dibdhigaa oo lagu abaalmariyaa iyadoo dhammaystiran wa yucqibuhu risqan fi ddunyaa calaa taacatihi adduunkanna alla wuxuu siiyaa risqi ayuu siiyaa oo taacadii uu samaynaayey sababteed ku siiyaa marka adduunyadiina faa'iiduu helaa oo beddel baa la siiyaa aakhirana xasanaadkiisii waxba lagama nuqsaamiyo xadiidka muslim baa wariyey shiikha kitaabka sharxay wuxuu leeyahay xadiidka waxaa ku jira alla caadilnimadiisu siday u dhammaystiran tahay allana aanu u dayacaynin qofkii ixsaan la yimaada oo camal sameeya xataa qofkaasi gaalba ha ahaadee laakiin abaalmarintiisu adduunyada keliya uunbay noqonaysaa marka cadaaladda alle dhammaystiran iyo tilmaamihiisa dhammaystiran taasay keenayaan marka qofkii muuminka ahaa iyo qofkii gaalka ahaa iyo khalqigoo dhanba naxariista alleay ku taagan yihiin oo naxariista alle wax walba ayay waasic u noqotay sidaa darteed yuu shiikhu xadiidkan sheegay xadiidkii naxariista kadib maxaa yeelay in cadaalad loo sameeyo gaalkii oo lagu abaalmariyo xasanaadkiisii adduunyo uu faa'iido ka helo waxay ka mid tahay naxariis loo naxariisanayo sidoo kale qofkii muuminka ahaa in xasanaadkiisii aakhiro lagu abaalmariyo daacaadkii wanaagsanaa ee adduunyada ku samaynayana uu ku helo risqi iyo caafimaad iyo wax lamid ah waa faa'iido alle xaggiisa maaragtay ka ahaatay iyo gallad alle uu u galay iyada lafteeduna waa raadadkii waasicnimada naxariista alle xadiidka afar iyo tobanaad wuxuu ku saabsan yahay sugidda tilmaanta alle ah raalli ahaansho inuu alla raalli noqdo walahu canhu marfuucan anas yaa muslim uu ka wariyey muslim waxa uu leeyahay oo uu wariyey canhu anas uu ka wariyey marfuucan isoo xadiis marfuuca ah ina allaha la yardaa can alcabdi an yaakula alaklata fayaxmadahu calayha wayashrab asharbata fayaxmadahu calayha alla addoonkii raalli buu uga noqdaa inuu wax cuno oo uu alla ku mahadiyo wax cabo oo uu alla ku mahadiyo shaarixu wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa lagu sheegay asal usuusha iimaanka ka mid ah oo asalkaasina waa maxay alla inuu leeyahay tilmaamo ikhtiyaari ah sida raalli ahaashada iyo carada oo kale iyo tilmaamihii shabbahaa labadan tilmaamood waa tilmaamo ficli ah oo alla uu sameeyo oo uu ku sameeyo doonistiisa iyo awooddiisa markuu doono sida uu doonana uu sameeyo hore waxaa loo soo sheegay tilmaantii ahayd naxariista iyadu marka waxay ka mid tahay min asifaati adaatiya waa sifaatka daatida ah ee aan alla marnaba faaruqin alla mar walba waa raxiim haddii alla aanu raxiim ahayn mar walba khalqigu waa ay wada halaagsami lahaayeen sidaa darteed tilmaamihii daatiga ahaa yuu wuxuu ka daba keena shiikhu tilmaamihii ikhtiyaariga ahaa marka alla uu leeyahay ina allaha la yardaa marka rasuulku sal slm uu leeyahay ina allaha la yardaa alla waa uu ka raalli noqdaa can alcabdi addoonka an yaakula alaklata inuu wax cuno fa yaxmadahu calayha oo uu ku mahdiyo alle kaasi wuxuu daliil u yahay in raada ahaanshadaasu ay maaragtay dhacday markii uu wax cunay waxna cabay oo uu allana ku mahdiyey marka weligiisu alla raalli ka ahaa la dhihi maayo sida ashaacirada iyo qolooyin kale ay leeyihiin waxay leeyihiin tilmaamaha alle kulli waa wada qadiim taasina sax maaha oo tilmaamaha alle qaarkood waxaa la dhihi karaa nooc ahaan weligood waa jireen laakiinse aaxaadu marka waxaas dhacayaan yaa alla maaragtay tilmaantaas ku tilmaamanya marka nimankaas maaragtay bidcadu ku jirto iyagu waxay leeyihiin qofkii gaal ahaa markii hore oo ay u qornayd inuu rumeeyo weligiisba raalli baa laga ahaa xataa markuu gaalka ahaa oo saxaabadu markay gaalada ahaayeen intaanay soo islaamin iyadoo qofkii bay dhici karto inuu sanam caabudaayo yay ku leeyihiin maadaama alla uu ogaa inay soo rumayn doonaan raalli ahaashadiisu waaba daa weligeeday jirtay waa asali qofkii hadda mu'mina ay dhici karto inuu boqol sano noolaado iimaanka ku noolaado laakiin allahna badbaadiye loogu khatimo riddo waxay leeyihiin weligiis alla waa u caraysnaa markuu xataa salaada ku jiray waa loo caraysnaa bay leeyihin waana baatil qowlkaas wax ka jira maleh wuxuuna ka dhashay in tilmaamihii alle ikhtiyaariga ahaa la diidaayo allana kitaabkiisa wuxuu noogu caddeeyey in tilmaamaha maaragtay ikhtiyaariga qaarkood ay yimaadaan iyagoon marka hore joogin sidii hadda darsigii maaragtay hadda kan ka horreeyey aan ku sheegnay shaarix wuxuu soo celiyey aayad iyo xadiidba waman yaxlil calayhi khadabii faqad hawaa qofkii aniga caradaydu ay ku degto waa uu halaagsamo waa khasaare qofkaas markii hore marka kuma degsanayn caradii gadaal dambey kusoo degtay xadiidkii shafaacadana muxuu leeyahay nebigu ina rabbii qad gadiba alyowma gadaban lam yaqdab qablahu midlahu walan yaqdaba bacdahu midlah rabbigay maanta wuxuu carooday caro aanu hore iyadoo kale u caroonin iyadoo kalena gadaal dambe aanu ka caroon doonin taasi marka waxay ku tusinaysaa in qadabkii uu kala xoog badan yahay oo qaarba qaar ka daran yahay oo qaarna qaar ka khafiifsan yahay oo xagga wakhtiga laftiisa uu kala duwan yahay oo mararka qaarkood uu caroonayo mararka qaarkoodna aanu caroonaynin marka tilmaamta noocaas oo kale ah alla waa uu ku tilmaamnaadaa sida uu doono iyo wakhtiga uu doono sifaat ikhtiyaariya la yidhaahdaa xadiidka shanaad wuxuu ka hadlayaa alla weynidiisa iyo sidai malaa'igtii qiimaha badnayd ay u caabudaan alleh ooy ugu dadaalaan cibaadadiisa oo annagana nalooga baahan yahay inaan maaragtay cibaadada ku dadaalno wa can abi darin radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal l slm rasuulka alle wuxuu yidhi atat isamaau samadii baa dhawaaqday wa xuqa lahaa an taita waana maaragtay xaq bay u leedahay inay dhawaaqdo oo maaragtay qayliso maa fiiha mowdicu arbaci asaabica ilaa wa malakun waadicun jabhatahu lilahi saajida afar farood intii la eg ma jirto oo samada ah ilaa haddii ay jirtaba malag baa wejigiisa dhiga oo alle u sujuudsan malaa'igtu marka tiradii ka badatay haddana cibaadadoodu waa kaasu waa daa'im wallaahi allaan ku dhaartaye low taclamuuna haddaad og tihiin ma aclamu wixii aan ogahay oo ah cadaabka loo diyaariyey dadka maaragtay daalimiinta ah iyo sida cadaabka alla u weynyahy haddaad ogaan lahaydeen la daxiktum qaliilaa waad qosli lahaydeen muddo yar wala bakaytum kathiiraa wax badanna waad ooyi lahaydeen wamaa taladadtum kumana macaansateen binnisaa'i haween cala alfurush firaashyaalka korkooda oo waxaas maaragtay maskaxdaada kusoo dhici maayaan qofka haddii xabsida iyo murugada iyo waxaas ay ka bataan wax uu ku macaansanaayo ma leh haweenkaa la sheegay iyo cunto iyo wax lagu macaansado o dhanba ku macaansan maayo wala kharajtum waadna soo bixi lahaydeen ila asucuudaati dariiqyaalkaad u soo bixi lahaydeen taaj'aruuna ila allah idinkoo alla u dhawaaqaaya oo maaragtay alla gargaar weydiisanaya inuu maaragtay idin badbaadiyo alxadiid rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa weriyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiidun xasan waa xadiid xasana buu yidhi keyrkiisna waa weriyeen xaakimna wuxuu yidhi waa xadiid saxiix lisnaad calaa sharti sheikhayn walam yukhrijaahu buu yidhi sheekh albaanina silsiladii buu ku tasxiixiyey silsila saxiixa shiikha marka matniga iskale wuxuu leeyay qowluhu low taclamuuna maa aclamu la daxiktum qaliilan wala bakaytum kahiiran shiikha matnigale wuxuu leeyahay qowluhu low taclamuuna maa aclamu la daxiktum qaliilan wala bakaytum kathiira haddii aad og tihiin waxaan ogahay wax yar baad qosli lehdeen wax badan oo ooyis lehdeen qaybtaasi fii xadiidi saxiixayn bay ku jirtaa min xadiidi anas yacni bukhaari iyo muslim baa wariyey anas ka wariyeen qaybtaas marka waa bukhaari muslim bay ku jirtaa shaarixu marka wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira alle weynidiisa iyo malaa'igtu siday allah u caabudo iyo in samadu ay la buuxsanto cibaadadii malaa'igta ee u dhexeeya mid rukuucsan iyo mid sujuudsan iyo mid alle u taagan malaa'igtana waxaa laga abuuray sidii xadiidka ku ansaxday nuur baa laga abuuray samadana way buuxiyaan waana sida alla uu sheegay oo suuratu saafaad lagu sheegay iyagoo hadlaaya malaa'igtii si dulmiya ayaa malaa'igtii loo yidhi alle iyo malaa'igtii baa wax ka dhexeeyaan marka malaa'igtii baa hadlayso waxay leeyihiin wamaa minnaa annaga naga mid ma ahan malaa'igta haddaan nahay midna naga mid ma ahan ilaa lahu maqaamun macluum maqaam la yaqaan buu leeyahay oo uu samada ku leeyahay oo aan alle ku caabudno ama midkaas uu alle ku caabudo oo aanu dhaafaynin wa innaa la naxnu saafuuna annagu waxaan nahay kuwa safafiyaal u taagan oo alle caabudaaya mar walba allana ateecaaya wa innaa annaguna la naxnu almusabbixuuna waxaan nahay kuwa alle ka hufa wixii aan munaasab u ahayn marka samaawaadkay buuxiyaan xadiidkanna waxaa ku jiraan hadda matniga macnaha ku jira atat isamaau waxoqa laha an taita maa fiiha mowdicu arbaci asaabica ilaa wamalakun waadicun jabhatahu saajidan lilah marka shaarixu wuxuu leeyahay malaa'igtu maadaama ay nuur ka samaysan yihiino oo nuur laga abuuray haddii ay samada buuxiyaan maaha sidii maaragtay ajsaamtii buuxinaysay oo kale meelaha oo marka aan samadii la mari karin oo kale maaha ee iyagu waa nuur buu leeyahay sida alla marka u sameeyeen alla isagaa yaqaana annagu ma aanan taalacan tilmaantooda si ay tahay ilaaha yaqaana oo si dhammaystiran u yaqaana annagu waxaan loo sheega un baan garanaynaa shiikha marka sheekh saarix wuxuu leeyahay kutubo badan baa jira oo malaa'igtii ka hadlaysa oo la alifay qaarkood baan idinku xawilaynaa akhrista buu leeyahay oo tafaasiil malaa'igtii ka hadlaysaa ku jirta sida sharaxa taxaawiyada oo kale xoogaa bayaan maaragtay laa ba'sa bihi baa ku jira buu leeyahay oo waa uu ka hadlay malaa'igtii macnaha ibnu abilciz kitaabkii uu ku sharxay caqiida taxaawiya waxbaad ka helaysaa buu ku leeyahay waxaa kaloo wax ka soo naqliyey isaga laftiisa macaarijuulqabuul sheikh iskale ah xaafid xakami adilada qaarkoodna waxbuu ku daray oo adila buu siyaadiyey kutubta marka wakhtigan casrigan la qorana waxaa ka mid a kitaab uu leeyahay sheekh doctor cumar al ashqar oo malaa'igta ka hadlaya fii caalam almalaa'ika la yidhaah waana kitaab wanaagsan buu leeyahay uu baabkaas uu laga qoray ku wanaagsan buu leeyahay oo loo noqon karo wabillahi tawfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online